gobolka victoria xaafado badan ayaa xanibaad lagu soo rogay kadib markii la sheegay in xaafadahaasi lagu arkay kaysas badan oo xanuunka coronavirus xaafadahaas waxaa degan shacab soomaaliya cabdulaahi garfiiq waxa uu degan yahay mid ka mid a xaafadahaasi oo la yidhahdo craigburn cabdulaahi kusoo dhowow barnaamijka waa mahadsan tahay bal dareenkaaga ku aadan xanibaadahan lagu soo rogay xaafado badan oo xaafadaadu ay ka mid tahay
waa mahadsan tahay xasan waana ku dhowahay horta sidii uu u bilowday cudurkan covid nineteen victoria o dhan ayaa waxa ay ku jirtay lockdown stage staje kala duwan ayay maxaa la dhahay ay soo martay hadda stage fourkii baan maraynay marka ilaa iyo soddon iyo lix postcode ama xaafado ah ayaa waxaa dib loogugu celiyey lockdownkii iyadoo maxaa la dhahay xaafado kalena laga kafiifiyey ama laga sii fududeeyey marka xaafadahan ilaa iyo soddon iyo lixdana waxaawaa isbuucan ayay galeen marka markii la fiiriyana meelaha qaar waxawaaye waa waa halka ay ugu badnaayeen kiisaska soo cusboonaaday meelaha ugu badanee laga helo waa xaafadahan marka lockdownkan la geliyey runtii markii si laga fiiriyana waxaa moodaa in kiisaskan weli waxa uu ka jiraa victoria oo dhan lakiin dowladda victoria waxa ay si maxaa la dhahaye oo adiga gooni ah ay u abaartay ilaa iyo lix soddon iyo lixdan xaafadood oo laga hela kiisas fara badan marka aniga waxaan u arkaa markii si la fiiriyo waa ay fiican tahay in ay maxaa la dhahaaye xaafadaha maadaama kiisas fara badan laga helay in si loo geliyo lakiin qaabka ay u soo wajaheen ma ahan qaab oo maxaa la dhahaye aniga aragti aragti ahaan aan isleeyahay waa ay habooneed waa garta qaab noocee aad jeclaan lahayd in loo wajaho
marka aad fiiriso xaafadahan iyo oo soddon iyo lixda xasanow waa xaafadaha ay ku badan yihiin maxaa la dhahay dadka multiculturalka ah ama xaafado oo diversityga ay ku badan yihiin waaye marka qaab ahaan markii ugu horeysay oo ay lockdownka ay bilaabayeen dowladda victoria waxa ay aheeda in ay sameyso wacyigelin fara badan oo oo luqado kala duwan lagu turjumayo maalin hore waxaan hadda aan fiirinayay websiteka dowladda oo queensland oo kale waxa ay inta badan ay qarash fara badan ay ku bixiyeen sidii ay sharciyada iyo waxaan ay u bari lahaayeen dadka soo galootiga ah oo kale marka dowladda victoria taas ma aynan sameynin dadka ugu badanna waxa waa dad fara badan oo waxaa jira luqadda ingiliishka aynan ahayn luqadooda koowaad oo as second language ay ay u tahay marka haddii markii ugu horeysay iyo cudurkan oo bilaabanayay haddii fariimaha wacyigelinta ah luqado kala duwan haddii maxaa la dhahaaye ay qarashay ku bixin lahayd luqado kala duwan ay wacyigelin ku sameyn lahayd waxaan qabaa in kiisaska ma aragtay dadkan ay ahaan lahaayeen dad u hogaansama waa gartay waa gartay marka waxaa qabtaa wacyigelintu inay ku yaray dhanka kalena sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka victoria satan mar uu hadlayo khudbad jeedinayo waxa uu yidhi dadka ajaaniibta ama dadka soo galootiga waxaa ku jira kuwo aan ku xirnayn warbaahinta gudaha ama ama dhegaysanba australia oo laga yaabo facebookyo dibadda iyo wadamadoodii warbaahintooda inay ku xiran yihiin loona sheegaba inaysan waxba aaminin ama dhegaysanba wararka ka soo baxaya dowladda wax ma ka jiri karaan bay kula taha wararkaasoo kale
wallaahi waa aan daawaday muuqaalka oo maxaa la dhahaaye oo sargaalkaas ugu sarreeya ee waxda caafimaadka ee dowladda victoria lakiin marka aad fiiriso dadka ugu badan dadkan waxaa waayey stiil ayada ma aha in ay ku xiran yihiin xagga laakiin dhaqan ahaan dadka waxa ay kasoo jeedaan dhaqama kala duwan iyagoo weli la socda xaaladaha ee kasoo cusboonaanaya cudurkan ee dalalkooda ayay stiil haddana waxa ay daawadaan ama ay ogyihiin waxa kasoo cusboonaada halkan victoria ama ama melbourne marka laga yaabay in sargaalka uu daawaday muuqaalo ama dad un maxaa la dhahay hadlay lakiin aniga waxaan qabaa dadka communitygan kasoo jeeda dalalka kala duwan in keliya aynan ku xirneyn halka ay kasoo jeedaan lakiin ay also u hogaansamaan shuruucda iyo maxaa la dhahay awaamiirta kasoo baxaya dowladda victoria sidoo kale waa gartay ma ku yeelan kartaa saameyn dhanka dhaqankaoo kale bulshooyinka matal muslimiinta ah oo kale dad aada isugu tago weye faamilo ballaaran leh markay isu yimaadaan ama isshumiya ama hag isa siiya qaarkood iska aaminsan wixii kugu dhacayo ilaahay qoray waa kugu dhacayaan arrimahaas ma laga yaaba inay saameyn ku yeelato in xanuunku uu ku fido xaafadaha dadka ajaaniibta ama soo galootiga ay degan yihiin
horta laba waa mid midna waa dhaqan midna waxaa maxaa lahay waa awaamiir oo kasoo baxday dowladda victoria marka ay timaado dhaqan dadka waxay leeyihiin dhaqan oo meelo ayay kasoo jeedaan so marka dhaqankooda waa ay raacayaan oo maxaa la dhahaa lakin stiil iyaga oo dhaqankoodana heesta ayay ayay u hogaansami karaan awaamiirta kasoo baxaysa marka qof raba ma jiro in uu helo cudurkan dadku waa ay ogyihiin in cudurkan uu yahay cudur halis ah oo safmarayn ah ama pandemic lagu jiro marka dadka inta badan waa ay sameynayaan oo maxaa la dhahay waa ay raacayaan awaamiirta laakiin markii ay timaado dhaqanka stiil dad waxaa jira aanan dhaqankooda aanan u joojinaynin maalin hore waxaan daawanayay muuqaal maxaa la dhahaye mid kamid a dhaqamada oo yar la wareystay oo dhahay stiil maxaala dhaqankayga waa raacaya qofka dhaqankiisa wuu raaci karaa lakin marka ay timaado qof kale social distancinga waa dad maxaa la dhahaye inta badan inay raacaan bay ila tahay oo dhaqanka keliya uu yahay dhaqan ku eg guriga ama dadka oo family memberka ah marka markii ay timaadana taasina wax oo waxay aheeday oo caadi ah oo ma jirin wax restriction ah ama rules ah oo laga soo saaray dadka guryaha isla degan marka dadka guryaha isla degan stiil waa dad hal guri iskulow iskula wada nool wax sharciga oo dowladda victoria ay kasoo saartay oo ay leedahay dadka guryaha isla degan ha kala fogaadaanna ma laha dadka sharciyada ay soo saareen waa social distancinga markii ee banaanka ay tahay marka dadka dhaqamada waa ay ku haysan karaan guryahooda oo stiil waa ay raaci karaan laakiin marka ay timaado banaanka waa dad inta badan maxaa la dhahay fulinayay sharciyadaas oo social distancinga marka aad fiiriso xataa maalmihii ugu horreeyay cudurada kiisas fara badan ayaa jiray laakiin waxaad moodaa inuu hoos u yaraaday oo xataa maalin waxaa jirtay victoria case aanan laga qorin ma aqaan inay laba isbuuc ka hor ay aheede mase isbuucii lasoo dhaafay marka taana waxay ku timaaday in dadka maxaa la dhahay victorianska oo degan magaaladan in sharciyada iyo awaamiirta kasoo baxa ay u wada hogaansamayaan oo aan loo kala fiirinaynin dhaqamo kala duwan laakiin ay yihiin dad u wada raacaya sida sharciga maxaa la dhahay uu qabo waa gartay xaafadda aad degan tahay hadda waxaa la sheegay warbaahinta ku qoran in booliis badan la geeyey xaafadahaas xanibaadaha lagu soo rogay xataa waxaa la sheegayaa in darownis ama diyaaradaha yaryare cidna aysan wadin xaafadaha ay dulhay haabayaan basas waaweyn baa wadooyinka la dhigay oo dadka lagu baarayo markaad bannaanka xaafadaada uga baxday ma dareemaysaa xaafaddu inay xanibaad ay saaran tahay
horta xanibaadaasi waa ay jirtaa oo tv-ga ayaan ka daawanayay lakin aniga banaanka maanan u bixin oo ilaa iyo bishii february ilaa iyo iminka xaafadda ayaan ku shaqeeyaa lakin waa ay jiraan oo booliiska ilaa iyo kun booliisa ayaa waxa ay maxaa la dhahaye patrolling ay ku sameynayaan ama ay kormeerayaan ilaa iyo soddon iyo lix xaafadood oo xaafadda aan deganahay ee krugeban ay ku jirto marka waa ay jiraan in la iskangareynayo taargada ama registration numberka uu gaariga uu leeyahay oo la ogaanayo xaafadda ad ka timaaday sidoo kale laysanka la isweydiinayo oo ku qoran yahay adresskaaga haddii maxaa la dhahaye aadan wax essential ah ama wax oo maaragtay markaasi oo daruuri ama muhiim ah aadan u bixaynin markaasi lagu siinayo lacag oo fine ah ama ganaaxa oo gaaraysa ilaa iyo kun lix boqol konton iyo laba dollar marka waa booliiska waa ay sameynayaan sidoo kale waxaa waaye chief officeka officer oo booliiska victoria ninka la dhaho shane biran asna waxa uu sheegay in ay sii socon doonto ilaa iyo afar isbuuc for the next four weeks marka waa wax sii socon doono waayo oo taas waa ay jirtaa waa gartay afartaas asbuuc uu soconaya waa xaafadaha ilaa afartameeyada oo hadda xanibaadaha lagu soo rogay laakiin booliska iyo dowladdu waxay leedahay haddii la xakameyn waayo xanuunka oo tiradu hadda toddobaatameeyey maraysa maanta todobi maanta khamiisa toddobaatan iyo toddoba ay maraysaa waxay leeyihiin magaaladoo dhan baa baa dhici karta in lagu soo rogo ama xaafado kale maxaad is leedahay hadda xaafadihiinan xanimaadda lagu soo rogay ma saameynaysaabay kula tahay magaaladoo dhan ma numberku ma yaraan doonaabaad is leedahay mise waxba ka bedeli mayso
wallaahi ma qabo ma qabo aniga in numberka ay wax ee ka ka bedelayso marka haddii ay yidhaahdeen waa laga yaabaa in victoria o dhan ay maxaa la dhahay lockdownkaas ee gasho arrintaas adi marka hore in ay sameeyaan bay aheeday oo ma ahayn in ay xaafado gooniya ay kusoo rogaan xayiraada marka hore go-aanka ay qaadanayaan waxay aheeday in victoria o dhan lagusoo lagu soo wada rogo si cudurkan uu u yaraado laakiin iyagoo weli kusoo rogay xayiraada ilaa iyo soddon iyo lixdan xaafadood ayuu still cudurkana maxaa la dhahaye oo sidiisa uu kusii uu kusii socon karaa laakiin tan loo baahan yahay aan qabo ayaa waxa ay tahay in maxaa la dhahay wacyigelinta ay badiyaan oo dad maxaa la dhahay english luqadooda koowaad aynan ahayn baa jira marka in maxaa la dhahaye si saa'ida luqado kala duwan lagusii lagu sii turjumo si ay dadka ay ay u wada gaarto waa garta ugu dambeynta saamaynta ugu weyn oo adiga uu kugu yeeshay xanibaadahan maxay tahay
wallahi saameyn aniga markii shaksiyan saameynta uu igu yeeshay aad bay u yar tahay inkastoo aniga inta badan hadda oo ilaa iyo bishii february ilaa iyo iminka guriga ayaan ku shaqeeya laakiin laga yaabay in mararka qaar aan banaanka u baxo ama ano waxyaabo doonanayo oo kale laakiin ma jirin wax oo maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay ma jirin wax oo ma aragtay oo xaafado booliis controlaya halka ah ka timiday laakiin sida hadda muuqata xaaladda waxaan u malaynaya inay saameyn yeelan doonto saameynta ugu badan ay yeelan doontona waxaa waa aniga haddii aan banaanka baxay wax essential ama muhiima baan u bixi doonaa laakiin saameynta ay ugu yeelan doonto waxaa u malaynaya inay tahay inaa meeshii aa u socoto kole aad ka daado hadduu booliiska ku istaajiyo oo oo waana ogtahay markii ay checkpointiyada oo kale waxaa in aad sugto daqiiqado fara badan oo ay dhici karto in halkii aad u socoto ah ka daahdo marka saameyn fara badan ayay yeelan doontaa laakiin shaksiyan saameyn horema aynan igugu yeelan laakiin saameynta ay ugu yeelan karta taa ayaa ah
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi garfiiq oo degan xaafadda craigiburn oo ka mid ah xaafado badan oo magaaladan melbourne oo xanibaad lagu soo rogay ilaa dhammaadka bishan julaay cabdulaahi aada u mahadsantaa